barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis shan iyo tobanka bisha juun labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan degmada cabudwaq ee gobolka galguduud oo sheegay in gabdhuhu ay ku soo badanayaan dugsiyada waxbarasho oo ay si muuqatana uga qaybgelayaan herarka kala gedisan ee waxbarashada ilaa iyo heer jaamacadeed
sanadihii horeeto sida ay magaaladu ahayd iyo sida ay hadda heerka ay marayso ayaan ku cadayn karaynaa ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu ay leedahay deegaanka ayadoo maantayto deegaanka uu leeyahay jaamacado uu leeyahay dugsiyaal sare oo fara badan gabdhuhu way ku badan yihiin oo sidii horeeto gabdhuhu ma ahan way soo fiicnaanayaan gabdhihii waxbarashadii bay fahmeen waxaa kaloo aannu idiin haynaa qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood oo shaqooyin badan oo ay qaban jireen ka fadhiistay xilliga ramadaanka taa beddelkeedana waxay kariyaan cunooyinka afurka oo ay dad badan ka iibsadaan shaqo badan baanu qaban jira culus laakiin hadda shaqadii aad bay yaraatay galabtuma haddar aad u shaqaynaa oo afrood diyaarinaa waa dhowr nooc afroodu waa sida saambuuska sharaabka shaaha xagga cashada bariiska ama baastada kalluunka digaaga cashooyinkaasoo dhan waxaasoo dhan baan sameynaa afrooda iyo sharaabka iyo cashada oo diyaarin intaasoo dhan diyaarin qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan marka horeyse ku soo dhowaada warkii caalamka
ugu yaraan labiiyo labaatan qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen lix iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen weerar xooggan oo ay al-shabaab ku qaaday xalay maqaayadda pitsa house iyo weliba bosh restaurant weerarkan ayaa ku bilowday baabuur uu watay qof isa soo miidaamiyey waxaana xigay dabley hubaysan oo gudaha u gashay maqaayadda pitsa house ciidamada ammaanka ayaa saaka soo gebagabeeyay howlgalkii ay kula wareegayeen maqaayadda pitsa house oo ay gudaha u galeen dabley hubaysan dadka dhintay ayaa toddoba ka mida waxay ahaayeen gabdho
dambi baaraha gaarka ee baaraya saameynta ruushka uu ku yeeshay doorashadii madaxtinimada ee sanadka hore ka dhacda waddanka maraykanka ayaa baaritaanka ballaariyey kuna daray inuu eego haddii madaxweynuhu uu is-hortaag ku sameeyey cadaaladda warkan ayaa waxaa shaaca ka qaaday wargeysyada washington post new york times iyo wall street journal oo la hadlay dad aada ula socdo baaritaanada wargeysyadan ayaa sheegay in robert moller oo qorsheynayo inuu wareysto agaasimihii sirdoonka qaranka don cots iyo agaasimaha hay-adda amniga qaranka n s a rogers iyo agaasime ku-xigeenkii hore ee richard leged waxaana ay sida ay sheegayaan washington post iyo wall street journal leged uu qoray xusuus qor uu kaga hadlayo telefoon uu trump u diray cots kaasoo madaxweynuhu uu ka codsaday inuu islamar ahaantaasina weydiistay inuu shaaciyo uu si shaacsan u sheego in ololihii doorashada uusan xiriir toos ah la yeelanin ruushka wargeyska washington post ayaa sidoo kale qoray in trump uu codsi sidaasi oo kale u gudbiyey rogers oo uu telefoonka kula hadlay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington qadka telefoonka ee magaalada muqdishona waxaa si toosa ugu jira waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir waxaa nooga warantaa bal wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii lasoo gebagabeeyey ee al-shabaab ay ku qaadeen maqaayadaha bosh trets iyo weliba maqaayadda pitsa house
weerarkan lagu qaaday labada maqaale ee howlgalkiisuna muddo dheer uu ka socday xalay saakay salaadaas wax kadibna soo gaaray waxaa gudaha ku geeriyooday laba iyo labaatan ruux oo shacab ah waxaana wax soo gaaray shan iyo labaatan kale ciidamada sida gaarka u tababarana gaashaan ayaa howlgalka fuliyey oo muddo toban saacadiina ka wada gudaha maqaayada sisa house dadka dhintay waxay ahaayeen dad dhammaantood dhalinyaro waxayna ku sugnaayeen guud ahaan labada maqaaciyo weerarku ka dhacay dadka intooda badan waxay ku dhinteen gudaha maqaacida bisa house oo howlgalku ka dhacay waxa dhinta waxaa kamid a todoba dumar ah shan kamid a meel qura ayaa meydkooda yaalay jirkooda waxaa ku taala rasaas iyo qaraxyo halkaasi ku qabsaday waxaa kaloo goobta ku geeriyooday ruuxa sinabi oo u dhashay dalka syria wuxuu ku shaqeynaya maqaahida bise house ee weerarka lagu ekeeyey habeenkii xalay hay-adaha ammaanku waxay sheegeen in dadka weerarka soo qaaday ahaayeen lix ruuxa ka tirsan al-shabaab mid kamida wuxuu ahaa ruuxa gaariga kahawaday shan kamidana gudaha ayay u galeen afhayeenka hay-adaha amniga axmed carab oo hadlana wuxuu sheegay in shantii ka tirsaneed al-shabaab goobta lagu toogtay oo howlgalka intuu socday lagu dilo gudaha maqaaxida bise house howlgalkiina wuu soo idlaaday waxaa hadda goobta yaalla waa burbur hoogan oo soo gaaray labada dhismo ee weerarku ka dhacayo bise house iyo maqaahida bosh trade waxaa sidoo kale burbur uu soo gaaray dhismeelka ag dhowaa boqolaal dadweyne ah ayaa xalay hareeraha goobta war ka socday seeqday ama taagnaa laamiyada dad badan baa ku go'doonsanaa dadka dhammaantood waxay raadinayeen labaatanka qof ee meydadkooda hadda siyaabo kala duwan u yaalla goobtaasi oo in la galo way adkayd marka afar labaatanka saac lasoo dhaaftay ama laba iyo tobanka saac lasoo dhaaftana muqdisho waxay ahayd gaar ahaan goobaha waru ka dhacay meel aada qaaladeed u qaasan tahay falastiin aada umahadsantaa cabdiqaadir wixii warar ee soo kordhan idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan
wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan degmada xabud waaq ee gobolka galgaduud ayaa la sheegay in baryahan dambe heerka waxbarashada kor ugu kac islamarkaasina laga hirgeliyey dugsiyo badan oo waxbarasho ilaa heer jaamacadeed waxaana dhalinyaro badani fursad u heleen inay ka faa'iidaystaan gaar ahaan hablaha oo markii hore ay ku adkayd inay waxbartaan wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray gaalkacyo
degmada cabudwaq ee gobolka galgaduud waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolada dhexe dhowrkii sane ee ugu dambeeyey waxaa kor usoo kacayay hamiga dhallinyarada waxbarata ee ku nool degmada cabudwaq kadib markii deegaanka ay ku heleen waxbarasho heerar kala duwan leh qaar ka mid a dhallinyarada degmada cabudwaq ayaa ka faa'iidaystay waxbarashada ka jirta degmada waxayna ka sheekeynayaan xaalka waxbarasho ee deegaanka ka jira iyo intii aan deegaanka laga hirgelin sida uu hamigooda ahaa maxamed cali gaane waxa uu ka mid yahay dhallinyarada wax ka barata jaamacadda galgaduud ee degmada cabudaq waxa uu ka waramayaa faa-iidada waxbarashada ee deegaanka xilligan ka jirta
ahamiyad ballaaran ayay u leeyihiin dhallinyaradu inay waxbartaan ama waxbarashadu ay u leedahay deegaanka waxay ka qayb qaadanaysaa deegaanka horumarkiisa nabadiisa isku tiirsanaantiisa iyo in bulshada ay isku furfuranto oo dadku waad garanaysaa waxbarashada waxay isku keentaa dad fara badan oo aan isaqoon waxaan filayaa hadeerta intii jaamacadda galguud university ay furnaydna wax badan bay ka qabatay deegaanka waxbarashadiisa gaar ahaan waxbarashada tacliinta sare arday fara badan baa hadeertan qaarna kuleydiya dhexda uga jiraan qaarna usii dhammaan rabaan kuwo kalena waxay hiigsanayaan inay jaamacadda kusoo biiraan waxaan rajeynaynaa meeshii magaaladan oo ay taagnayd saddex sano ka hor maantay ma taagna waxaana sabab u ah waxbarashada nasteex aadan cabdi waxa uu ka waramayaa farqiga u dhexeeya waxbarashada iyo waxbarasho la-aanta ee deegaanka horta waxbarasho haddii laga hadlo ahmiyadda ay leedahay aad ayay usul ballaaran tahay bulshaduna waxa weeye markii waxbarato ayaa iftiinka iyo nolosha dareemaan oo horumarka wuu ka fikir karaa qofku markuu waxbarto ayuu dareemi karaa horumarka waxbarashada ay leedahay hadday noqon lahayd dhan caafimaad hadday noqon lahayd dhan amni hadday noqon lahayd dhan dhaqaale qofku wuxuu dareemi karaa markii uu waxbarto u tacliin yeesho markaas ayuu ka fogaanayaa riskiga iyo dhibaatooyinka soo wajahaya nafsayan deegaan ahaan iyo dal ahaanba marka ahmiyad weyn ayuu leedahay dhihi karnaa waxbarashadu
ikraan cali aadan waxa ay ka mid tahay dhallinyarada degmada cabudwaq wax ka barata waxa ay ka sheekeynaysaa korarka waxbarashada gabdhaha cabudwaq iyo sida ay hamiga ugu hayaan gabdhuhu inay xilligan waxbartaan
ahamiyadda ay u leedahay waxbarashadu deegaanka waa mid aada u weyn oon lasoo koobi karaynin waayo waa la ogyahay waxbarashadu waxa ay tahay iyo waxa ay noogu taalo sidaa la aadligeed waxbarashadu deegaanka ahmiyadda ay ku leedahay waa mid aada u weyn waxaan oran karnaa sanadihii horeeto sida ay magaaladu ahayd iyo sida ay hadda heerka ay marayso ayaan ku cadeyn karaynaa ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu ay leedahay deegaanka ayadoo maantayto deegaanka uu leeyahay jaamacado uu leeyahay dugsiyaal sare oo fara badan sidaa la-aaligeed waxbarashadu aad bay muhiim u tahay ayna ugu leedahay saamaan weyn deegaanka gabdhuhu way ku badan yihiin oo sidii horeeto gabdhuhu ma ahan way soo fiicnaanayaan gabdhihii waxbarashadii bay fahmeen hadda waxaan ku oran karaa waxbarashada xagga wiilashiiyo gabdhaha gabdhihii baaba ku horeeya oo waxay fahmeen waxbarashadu waxa ay tahay marka aa fiirisay fasalada qaarkood gabdhaha iyo wiilasha lambarka gabdhaha ayaa badan
si kastaba dhallinyarada degmada cabudwaq ayaa dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waday dadaal ay kor ugu qaadayaan waxbarashada heerarkeeda kala duwan kadib markii ay dareemeen in waxbarasho la-aanta ay tahay midda ugu daran ee dhalinta cabudwaq haysata cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan dhegeystayaal ramadaan wanaagsan meel walbaad naga dhegaysanaysaan shaqooyinka qaar ayaa la xiraa bisha ramadaan waxaa dhallinyaro badan soo food saarta shaqo la-aan iyadoo inta lagu jiro bisha ramadaan iyo maalmaha ciidana loo baahan yahay qarash badan sida aawadeed dhallinyaro badan oo shaqo la-aani ay ku dhacdo ayaa xilliga ramadaanta uga faa'iideystay inay kariyaan cunooyinka afurka iyo weliba cashada wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa warbixinta nooga soo diray laascaanood
xilliga rabadaanka ayaa waxaa badi la xidhaa goobaha waaweyn ee laga cunteeye ku yaala magaalada laascanood oo ay ka shaqeeyaan dhallinyaro badan oo muruqmaal ah taas beddelkeeda ayaa dhallinyaradaasi waxay helaan bisha rabadaan shaqooyin fudud oo ay ka shaqeeyaan kuwaasoo diyaariya afurka kana shaqeeya wakhti yar halkii marka hore ay shaqayn jireen saacado badan waxaan la sheekaystay dhallinyaro xilligaasi ku jirtay diyaarinta afure iyo cunooyin kala duwan goobo ka mida laascanood afurka lagu diyaariyo waxayna ii sheegeen in bisha rabadaan ay helaan fursad fiican ay noloshooda ku maareeyaan ayna ku taageeraan qoysaskooda
shaqada waxa wey fiicanta kowle waxaan qabanaa shaqada siday waxaan u qabanaa sida afuraan diyaarinaa waxyaalaha kale waxaan diyaarinaa cashooyin fudfudud baan diyaarinaa wallahi rabaan saa kale u shaqeyna waxa wey horta shaqadii hore ka fudud tahay laakiin maalintii dee iska jiifnaa waxaa gelka dambe soo galnaa gelka dambe shaqada qabanaayo wixii markaasi cashooyinka iyo diyaarinteeda iyo howlahooda galgalnaa samaysaan waxaad samaysaan maxaa ka mid saambuuskii iyo waxaan sameynaa kalluunkii iyo waxaan sameynaa cashooyin fara badan oo markaa dambe meesha lagu soo koobi karin dhalinyaro fara badan baa idinla shaqaysaa oo shaqooyinkaa ka hor qaabka ay u bartaan adigoo cuntadaad samaysaa aniga cuntadaan sameeyaa rag badanna de waxba iga faa'idaystana meesha jooga oo shaqooyinka saa u qabtay iyo howlaha u qabtay waa iyagana dee waa ka warhayaan oo dusha ka daawanayaan bismillahi raxmaan raxiim faas jaamac xuseen baa layidhaha waxaad samaysaan afuro oo aad diyaarisaan wallahi hadeer waa rabadaan afuro waxaan baan afuroon diyaarinaa waa dhowr nooc afurodu waa sida saambuuska sharaabka shaaha xagga cashada bariiska ama baastada kalluunka digaaga cashooyinkaas o dhan waxaas o dhan baan sameynaa afurada iyo sharaabka iyo cashooyinka diyaarintaas o dhan diyarin qooyinkii hore aad ka shaqayn jirteen xilliga hoteelada waa la xidhay oo shaqo ma jirto maani wallahi aad baan aad baan uga faraxsanahay waayana awal shaqo badan baanu qaban jiray culus laakiin haddeer shaqadii way aad bay u yaraatay galabtu ma haddeer aad u shaqaynaa oo afuro diyaarinaa waana shaqa aad u fiican oo ku qaraxsana mushaharka oo kale mise ku noqonaysaa oo kale shaqadana sida wada jirka u qabanaysaan mushaharkii markii hore qaadan jirnay mushaharka haddeer qaadano isku nooc maaha waa kala barahaan baana la siiyaa mushaharkii haddeer ramaanta barahaan baa la markaa kolley adigu waa isku ceshanaa xagga bilkii isku ceshanaa nolosheeda ku maarayna saambuuskii baa la samaynayaa burkii baa la samaynayaa bal iga war waxyaabaa la samaynaya ishar waxyaalaha la samaynayo fara badan yahay waxaa ka mid ah saambuuskii waxaa ka mid ah burkii waxaa ka mid ah kackaci waxaa ka mid ah bisha ramadaan oo kale fursad badan fursad ma idiin noqotaa badan oo aad ku shaqaysaan oo shaqaad ku heshaan kolley bisha ramadaan fursad bay noo noqotay walahi dhiirigelin weyn bay noo tahay mar haddii dee ramaantii la shaqeeya waa nasanaysaa laakiin dhiirigelin weyn bay noo tahay inaan shaqeyno ramaanta marka baca afuradan waxaan ka baxnaa haddii lahay bilaabaliga waran shaqada xilliga afurada ama soonka aad qabataan iyo shaqooyinka kala duwan aad aad soo kordhi magacaygu anigoo ku bilaabay maxamed bishaar shaqadaasi aad iyo aad bay u fiican tahay marka hore talabaad waxaanu diyaarinaa casarkii waxaanu diyaarinaa sambuuso adan shaqadii hore inkastoo aad iyo aad ugu fudutahay aanu soo toosno casarkii geenka dambe oo aanu diyaarino ilaa maqrabkii maqrabka waxaa ka dambeeyno aanu iskala baxayno aad iyo aad baa u fiicanta shaqada taadeer walkal waran xagga shaqada marka la eego dee fursad baydi intay ka dhalinyar ahaan soo ma habeenkii magaaladaas ka aadayna haddaan doon waxbarashana aadayna haddaan doon kubadda aadayna aad iyo aad u jeclasi noogu tahay si aad noloshiina ugu maaraysaan balka waran adigu yaad ka taageertaa shaqadan aad shaqaynaysa maadaama nin dhallinyaraad ka caawiya hooyaday baa ka caawiya waxaan kula talin lahaa iyagana inay aad iyo aad u shaqaysaan oo camal helaan oo dee wakaas ka dhaciyaan sidoo kale waxaa jira dhalinyaro xilliga rabadaanta iyagu shaqooyinka iska daaya magacay waxaa la yidhaha xuseen axmed maxamed hodheelada bisha rabadaan markay gaadho waa la xidhaa anu bisha rabadaan waa ka nastaa ma shaqeeyo cibaadadaad qof qofki wuxuu u baahan yahay bishan oo bil qaali ah cibaada ay u baahanta marka anagoo iska iska nasana rabadaanta laakiin fursad badan bay u noqotaa dhalinyaradaas oo maaha inay bisha rabadaan qare iibiyaan saambuus iibiyaan meelaha fara badan ka shaqeeya hadda dhalinyaro fara badan waxaa jirta hodheelada ka shaqeyn jirta qaar qarayaal iibinaya waa arkay kuwa hodheelayaala waa arkay kuwa iska nastay waa arkay kuwa aan hodheelka shaqeynaya waa arkay laakiin magaanaha macnaha waa dhifrikin nin iska nastaa bisha rabadaan hadeertaan bisha rabadaan oo kale waad nasanaysaa lacagiheeda haystay baa dee ha lacagihii de wixii hore la shaqaysta waa la cunaya de sida kalena waa barwaaqa loo fiican aad baa loo fiican yahay waxaad u diyaar garoobeysa haddii ilaahay nafta inoo daayo inaad maalinta ciidda ay too kale aad shaqada dib ugu soo noqoto nacam saasaan doonaya haddii ilahay cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
warbixintii waryaheena cabdikariin ololaanu intaasi ku dhaafnay jamaal haye markii la yiri shaqooyinka inta badan waa istaagaan howsha ugu badan oo la qabto waa cunno kariska maxaa kusoo xasuusata
waxaad og tahay falasiine marka ramadaanka la joogo cunooyin gaar ay dadku samaystaan way ka duwan yihiin cunooyinka maalmaha kale la sameeyo marka sidaa liajligeed waxaan u malaynaya in shaqooyinka ugu badan ay dhalinyaradu sameeyaan inay tahay cunooyinka gaarka ee ramadaanta ama dadku ay ku saxuurtaan ama ay ku afuraan taasna ay suuq u sameynayso dhalinyaro fara badan sidaas ayaan isleeyahay marka marka iskaabulada ama dadka aan qoysaska lahayn oo kale jaanis badana meesha ugu jiro intay cunto badan waqti badan ay ka qaadan lahayd suuqay aadayan waa soo iibsanayaan saasas leedahay ha weliba halkaan oo kale waxaa laga yaabaa in qofka ay lacag badan ugu kacdo oo maqaayado yar hadda tusaale ahaan gobolkan aan ku noolnahoo kale maqaayado yar ayaa sameeya afurka marka waxaa laga yaabaa qofka inay ugu kacdo shan labaatan doolar ilaa soddon doolar afurkii waxaa kaaga sii daran waktiga waktiga soomaaliya marka qofka uu joogo waxaa laga yaabaa in wakti janiska uu iska badan yahay oo wax uu ku samaysto ama wax badan uu ku samaysan kara lakiin waktiga markaa meeshaan aad joogtid waxaa laga yaabaa inuu ciriir iska yahay waqti waqti kale uu ku dhiibay ama howlba howl kale ay ku dhiibayso laakiin ayadan waxay uga duwan tahay dhibaatada cunto in la kariya laga maraayo marka hadda soomaaliya kale qofka uu joogo way ka gadisan tahay way ka gadisan tahay meesha waxaa laga yaabaa in foolyada sambuuska laga sameynayo diyaara ah hesho hilibkiyo shiidan ah hesho basashii wixii kuu jarjaran ah hesho
laakiin soomaaliya waa intaasoo dhan wax soo samaynaysaa wax walba waa inaa hoos kasoo bilowdid inaad soo samaysid oo aad adiga scratch kasoo bilaawdid ama meel hoos kasoo bilaawdid dabadeedna aad adigu samaysad lakiin meeshan waa sidaad sheegtay iyagoo wax kastoo diyaarsan ayaa laga yaabaa jamaala karin kara xataa markaas waaba samaystaa misteri
markana dhinacii nabi ammaanada waa tahay
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله سرد يمانين هايستا رسول كاسين مدنانتا saboolkii cayda baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaantaa saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray
calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi
saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray sareediyo maalin haysta rasuulkaan siin mudnaanta saboolkii caydha baahan rasuulkii dhinaca saaray
calayka salaatullaahi calayhi salaamullaahi calayka salaatullaahi عليه سلام الله rasuulkiisaan adduunyo ka saahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaan adduunyo ka saahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله rasuulkii saar adduunyo ka saahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay rasuulkiisaan adduunyo ka saahidaye ka jeestay rasuulkiisaan ku seexday intuu raaxada ka soomay calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkii sigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya sigadiya boorka rabo subaxa qiyaame calayka salaatullaahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya sigadiya boorka rabo subaxa qiyaame marka la afuufa suurta dadkan laga soo dhex saaro dhulkiya sigadiya boorka rabo subaxa qiyaame calayka salaatullaahi
aanu intaasi ku dhaafno nebi ammaankaasi halkaad kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana jamaal oo dhinacayga fadhiya bal aan ka codsado ciyaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno ciyaaraha koobka dalalka bariga afrika ka socda magaalooyinka lagadisan uga qaybgalaya magaalada nairobi ayaa kooxda muqdisho city oo samafaynalaha xalay waxay la ciyaartay koox ka socota kambala city waxaana kooxda muqdisho city looga awoodroonaaday dhibcood halka kooxda kambala cityna ay la timid dhibcood kambala ayaa finalka sidaasi ugu gudubtay waxayna ay la dheeli doontaa kooxda kubadda kolayga ee nairobi halka kaalinta saddexaad ay u tartami doonaan kooxaha kubadda koleyga ee muqdisho city o mombasa city dhegaystayaal waxay naga xasuusaa in labadan kooxood ay kuwarfaynalihii soo wada dheeleen markaasina iraade ay kulankii ugu horreysoo wada ciyaareen oo markaasina kooxda muqdisho city ay kasoo adkaatay mombasa city mar kale ayay mar kale dheeli doonaan oo ay kaalinta saddexaad ku tartami doonaan halka labada kooxood ee kambala city iyo sidoo kalena kooxda nairobi city ay iyagu wada dheeli doonaan kulanka kama dambaystahay kooxdii guulaysatana ay sidaas ku noqon doonto kooxda horyaalkaasi hanata wararka kale ee dibadda haddaan idin dulmarno naadiga kubadda cagta bayan munikh ayaa waxay la soo saxiixtay ciiryaanka qadka dhexe waddanka faransiiska u dhashay corotnin toliso kaas oo olombic leon ka soo wareegay ciryaankan ayaa waxa uu kaga soo wareegay naadiga leon aduun lacageed oo gaaraya milyan oo lacagta geniga starliinkahi arbacadii ayuuna naadigaasi u maray tijaabo caafimaad oo uu ku guulaystay toliso ayaa gool u dhaliyey kulan oo naadiga ligwan ka dhiisha ee leon uu saftay xagaagii laga soo gudbay sidoo kale waxaa dhegaystayaal naadiga barcelona ay dib u soo ceshatay marlon santos oo sanadkan xilli ciyaareedkii qaab ama ahaan naadigaasi uga maqnaa waxaa ciyaaryahankaasi daafaca ka dheela ee naadigaasi uu kaga soo biray naadiga folominense waxaana la sheegayaa in uu aad u soo jiitay tababaraha cusub ee naadiga barcelona ee nansto valvarde kaasoo markaasi doonaya inuu xoojiyo daafaca naadiga barcelona taasi waxa ay sidoo kale u gool xaaraysaa in uu naadiga ka tago ciyaaryahanka naadigaasi ee waddanka faransiiska u dhashay jeremy matthew oo kamnuu sanadooyinkii ugu dambeeyey uu ciyaariyay ciyaaryahankani waa ciyaaryahan da'yar oo koo iyo labaatan jir ah dhegaystayaal wararka kale ciyaaraha waxaa jirta in kulan la wada sugayo oo feer ah ay wada markaasi ku ballansan yihiin feeryahanada miisaanka dhexe ee my weather oo isagu hore u sheegay in uu ka fariistay feerka haddana la sheegayo inuu dib ugu soo laabtay dhinaca feerka waxa uu kulankaasi my weather iyo macgregor uu yahay feer la wada sugayey oo uu dhici doono ka dhici doono magaalada las vegas labaatanka agost waxaana ku baxayaa lacag la sheegay boqol iyo siddeetan milyan oo lacagta ganiga starliinka ku dhowaad laba boqol oo milyan oo dollarka maraykanka waxaana markaasi ay kala qaadan doona boqol milyan uu qaadan doono ciyaaryahan my water oo feerka markaasi muddooyinkii uu ciyaaraya hal marna aan laga guulaysan halka macragor uu isagu markii ugu horreysay uu la dhili doono feerka ciyaaryahankaasi oo feerka dhinaca ku takhasusay my water oo isaguna qaadan doono toddobaatan iyo siddeed milyan oo lacagta ganiga starlinka dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaasina joogta
mahadsani jamaal iyo ciyaarahii markana dhinacii suuga intaan idinkuugu talagalna bisha ramadaan codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiya xaliimo qaliif cumar magal
xalima khaliif magool ayaa ahayd khasiidadaasi ayaana u dambeysay idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jirna idinkala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo jemi fariyo oo dhinaca farsamada ino qaabilsana dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabaddiino